mas-uuliyiinta soomaalida kenya ayaa sheegay inay farta ku fiiqi doonaan islamarkaana magacaabi doonaan dad ay sheegeen inay maalgeliyaan ururka al-shabaab oo ka tirsan bulshada hadalkan ayay jeediyeen kadib markii ay kulan la yeesheen mas-uuliyiintu madaxweynaha kenya uhuru kenyatta shalay ugu yaraan boqol iyo sideed iyo afartan qof ayaa ku dhimatay weerarkii al-shabaab ay ku qaaday jaamacadda gaarisa maxamed faarax shire wariyahayaga ayaa warbixintan ka soo diray magaalada gaarisa mudane aadan barre ducaale hogaamiyaha aqlibiyadda baarlamaanka dalkani kenya oo u hadlayay mudanayaasha laga soo doorto gobolkan ayaa sidaasi sheegay waxaynu aqoonsannahay dhab ahaanshaha inay jiraan tiro badan oo bulshadeenna ah oo arrinkan ku lug leh waxaynu soo bandhigi doonaa dhammaan magacyadooda iyo dokumentiyadooda iyo dhammaan cid walba oo maalgeliso iyo kuwa qalbiga ka jecelba waxaynu dhammaan hawshaasina qaban doonaa gudaha bisha soo socoto ducaale oo dhinacyada ay ka taagnaayeen saddexda gobnatoore ee gobolkani laga soo doortay iyo siyaasiyiinta kale gobolkan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay jirto in ay iminka qaateen fikirka ahin madaariista iyo dugsiyada iyo masaajida qaar ee gobolkani waqooyi bari laga alkuma lagana yegleelo qaar ka tirsan xarakada al-shabaab iminkana ay ku soo jeesteen in muddo isbuuc ah ay soo bandhigi doonaan waxaynu aqoonsannahay oon baranay in madaariista iyo malcabadaha diinta lagu barto ee gobolkeenna qaarkood in lagu carbiyo al-shabaab annagoo la shaqaynayna ismaamul goboleedyada saddexda ah golaha muslimiinta ee sare iyo culimaa udiinka iyo waxgaradka gobolka iyo golaha imaamadaha ee dalkani kenya waxaynu si dhaqso ah dib u eegi doonaa dhammaan shaqaasiyada madaaristaasi iyo malcabadahaasi ka shaqeeyo iyo qoonsigooda iyo waxa ay yihiin madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyatta ayaa sidoo kale isaguna waxa uu aaminsan yahay in tiro badan oo muwaadiniin kenyaana maskaxdooda lagu bedelo qaybo badan oo ka tirsan dalkan si walbaba haatee wakhtiga ayaa iminka nagu yimid waxaynu garan karnaa in markan aan u baahannahay inaynu midowno oo noqono hal oo keliya fikirkan argagixisanimada ah ma aha mid lagu sameeyo guud ahaan duurka wuxuu dhacaa maalin cad wuxuuna ka dhacaa guryaha madaariista masaajidda waa inaynu isweydiinaa su-aasha ah aawa waalidiintii ilmahoodan argagixisada lagu biiriyey aaway bulshadii aaway hogaamiyaashii aaway hogaankii siyaasadda aaway culimmadii aaway dadkii diinta u shaqaynayey ciidamada dalkani kenya ayaa feejignaantii ugu cusleed ku jiro dareen fara badan ayaa muwaadiniinta muslimiinta ee dalkani kenyana soo galay kadib markii lagu dilay jaamacadda gaarisa in ka badan boqol iyo konton qof oo muwaadiniin kenyaana oo u badnaa arday iyo shaqaale ka shaqaynaya jaamacaddaasi gubnatoore nadiif jaamac aadan oo ah gubnatooraha gaarisa county ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in la gaaray xilligii soomaalida ku dhaqan gobolkan ay ka wada tashan lahaayeen si walba ay uga hortegi karaan qulqulatooyinkan kusoo noqnoqonaya dalkani kenya bal aan countigeeni dhib ka soo gaara laga tashado sidii looga bixi lahaa ilaa dhib culus baa imaaday jaamacadda keliya aan ku qabnay magaalada waa kaas waa la xiray maanta cisaalihii baa laga cararahay oo takhatismaata way cabsadeen macalimiintii kadaalika maate iskuula dhigi jiray way cabsanhayaan iyo wixii dadka kale ee ayaga magaalooyinka ayagana ka shaqaysanaya oo maata waddan kale intiisa qaybihiis kale ka imaadeen ayagana maanta waa baqeen marka anaga haddaan nahay soomaalida degan gaarisa iyo gobolka waqooyi bariba inaan isku imaano oo aan tashano oo bal sidii aan uga hortegi lahayn oo aan cirigtiri lahayn kooxdan iyo wixii la socdo inaan ka tashadon baa loo bahan kenyaanka ayaa waxay soo dhex marayaan isweydiinayaanna haddii siyaasiyiinta gobolkani waqooyi bari muddo bil ama isbuuc ku dhow keliya ay ku soo saari karaan kuna soo qaban karaan tiro badan oo ay ku sheegeen in ay ku lug leeyihiin xarakada al-shabaab maxaa diiday in ay dowladda horaan kala shaqeeyaan soona bandhigaan tiradaasi iminka ay ku dhawaaqeen waana su-aasha inta badan qof walba oo muwaadin oo kenyaana maskaxdiisa ka guuxayso kenyaanka ayaa wadnaha farta ku haya waxayna sugayaan khudbad heer qaran oo madaxweyne uhuru kenyatta soo jeedin doono taasoo muwaadiniinta soomaalida ku dhaqan gobolkanna ay cabsi fara badan ka qabaan in lagu soo rogo sharci deg deg ah maxamed farax shire v o a garisa haddaba mas-uuliyiinta soomaalida ee la shiray madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa waxaa ka mid ahaa senator cabdiraxmaan cali xasan colow haaruun macruuf ayaana uu ka waraystay kulankaasi oo ka dhacay magaalada nairobi kadib waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha ugu horreynta kulanka waa run wuu jiraa laakiin kulan annaga aan codsanu ahaa waxaana ka horreeyey in aan tagno magaalada la yidhaahdo garissa oo dhibka culus uu ka dhacay maalintii khamiista ahayd oo dhowr iyo boqol iyo afartan iyo sideed kenyaana ay ku dhamaadeen waa gartay marka maxaa ka soo baxay shirka natiijadii kasoo baxday maxay noqotay maxaa isku afgarateen ha shirka waxaa ka horreeyey in wadahadal dhab ah mas-uuliyiintii soomaaliyeed gobolka kasoo jeeda aan nahay wax xildhibaan hadduu yahay iyo ma aragtay hadduu yahay nin wasiira intaba waxaan ka wada xaajoonaynay dhibaatooyinkan ina saameeyey oo maanta gobolkii waqooyi bari oon kasoo jeeday weliba dhib culus oo kala geyn karo kenyaanka xag midib ku kala geen karo ama ku kala geen karo xag diineyd ama ma aragtay weji walba ku kala geen karo oo culus baa dhacay marka annagaa wada xaajoodnay horta iska wareysano layidhi war waxan haddee way soo socotay intii muddo ah gobolkeenna ay haysatay kenya ay haysatay soomaaliya bay haysatay caalamkay ka jirtaa laakiin hadda way nagu soo ziyaadee ka mas-uuli ahaan kaalintii aan lahayn miyaan buuxinay mise ma aanan buuxinin wada xaajood oo ballaaran baa horta yaa ina dhex yaallay annaga waa gartay isbeddel haddii la rabo in meel laga sameeyana waxaa un quruxsan dadkii ay khusaysay in ay ka wada hadlaan dhibka hadda jiro meesha uu ka dhacee waa dhulkii annaga aan u nasab sheeganaynay mas-uulina aan ka ahayn kenyaanka kale dhulka ay degan yihiinna haddii waxbaa ka dhacaa in badan westgate waad xasuusataa nairobi ayay ka dhacday xeebaha way ka dhacday laakiin annaga waxaan hadda go-aan ka qaadanay waxay ahayd cudurkan cudur la dhihi karo soomaaliya buu inaga jiraa ama adduweynaha kale uu inaga jiraa ma ahe annagiibuna saameeyey carruurtanadiba ka qayb noqotay marka wadaxaajoodkanaga wuxuu ahaa war sideen bulshadeeni ku dareengelinaa dawladdu waa run qeyb baa laga rabaa oo hadda ay kamid tahay kulanka madaxweynaha aan kula kulanay laakiin annagiba wax isweydino war sideen ka hortag u samaynaa niri go-aamana sidaa ku qaadanay dawladdiina inaan aragno oo wixii kenyaankiibuu ku dhacay mas-uuli wadaneed oo madaxweynea jira laftiisa inaan hawlihii uga tacziyeyno ka madaxweyne ahaan kanagii iyo dawladeenii dhibkii qabsaday ilaa dawladdu ku dhacay shacab kenyaan buu ku dhacay shacab annago dhan kamidnaha ku dhacay soomaali baa ku jirtay kenyaan kalea ku jira waxa dhintay marka gobashaa waxaan u fidinay annaga madaxweynaha inaan la kulanno oo kaalintanadi ka mas-uuli ahaan wixii aan qaban karno inaan wada qabanno iyo bayska ama wadahadalka xaajoodka u ahaa waaye waxaad ii sheegtaa marka intaynaan horta u gudbin tallaabooyinkaad qaadaysaan ilaa hadda dadkii geysta weerarka mid ka mida waa la caddeeyey inuu ahaa wiil jaamiciya oo nairobi wax ka dhigan jiray oo aabihii uu ka mid yahay mas-uuliyiinta countiga mandera baaritaanka kale muxuu muujinayaa dadka kale ku lug lahaa weerarkan weli nalooma caddaynin saddexdii ruux oo kaloo la dilay nalooma caddaynin countiyada ay kasoo jeedaan ama waddanka ay kasoo jeedaan weli nalooma caddaynin baaritaanka ilaa hadda aan kula hadlayo lakiinse waa ogaan doonaa waa gartay cadaymaha hore ma waxay muujinayaan dadkani dhammaantood inay ahaayeen dad kenyaana ama soomaali haadan ama kenyaati kaleba haadaan inay dad kenyaati ahaayeen ma sidaasay muujinaya cadaymuhu
wallahi lama xaqiijin karo waxaa weliba la sheegayaa dadkii la qabtay nin kamid ah kuwa aan dhimanin oo nin kamid ah oo suspectyada kamid ah inuu tanzanian yaa la caddeyn hayaa marka saad u og tahayna ururadan argagixisada in badan weji soomaaliyeed keli ma leh weji kenyan kelina ma leh waa waxa waa ideology waa fikrad ballaaran oo in badan dad kala je weji ah ama kala diin ah oo magac islaam haboogsan in un ay ka tirsan yihiin laakiin hadda aan baritaankii hore wuxuu tilmaamay sida aan kuu sheegayo oo rasmi ah saddexda kale lama hayo ninka tanzaniyankana waan kuu sheegay waxa kalena way caddaan doonaan insha allah oo saddexda rux ku saabsan maalmahan soo dhow saafilayo waa garta marka waxaad ii sheegtaa markaad idinku soomaali ahaan hoos isku waraysateen sida ad ii sheegteena aad tihi carruurtayadiiba waxaan hadda ku lug leh bal arrintaasi sida idiin saamaysay marka hore dareenkiina ila wadaag wallahi o arrin murugo leh yay noqotay ninka kugu soo duulayo markuu dibadda kaaga soo duulayo haddii wixii gudahaada ahaa duulaankiiba kamid u noqdo haddee nabadgelyo meesha ma taalo ardaydii dhibaatada ayaan u geynin oo jaamiciyiinta ahayd haddiiba maskaxda laga qabsaday mafadhi baa inoo yaalla waxaan leenahay boqolkiiba boqol waan dareen qaadnay waxaanuun raadin haynaa waxa ingiriiska u yidhahda home grown solutions macnaha xal ka ka guriga ka beermo yaan hadda raadin haynaa waa gartay marka xalkaas muxuu noqon karaa haddaad ii faahfaahiso maxaad kusoo qaadeen hadda tallaabooyinka ay tahay in la qaado halka waxaan kusoo qaadnay in runtii dhalinyaradii haweenkii odayaashii culamaa udiinka intaba aan wacyigelinno oon allaata levelkooda kor u qaadno macnaha dareenkooda aan kor si sare loo qaado oo la yidhaahdo war waxaan inama bixisee weliba gobolkan annaga aan ka soo jeednay maanta labadan sano horteeda runtii dhaqaale fara badan oo hata imaan jira male isbedelkii dastuurkii waddankan waxweyn buu na taray bilyonaad shilin iyo account walba tegi haysa wixii waa lagama faa'iidaysan doono haddii dhibkii uu sii socdo waxaan problemkan hadda oo globalka ah wuu jiray laakiin horaansaan nooma haynin haddee inaan bulshadii wacyigelin oon dhahno war istaaga oo waxa dhexdiina ah haddii qeyb aan ku leenahay sida muuqato qeyb baaban kule ku yeelanay hadda oo sawirka hadda soo baxay war wixii ma iska moosi karnaa oo dhibkii annaga dhulkeenna ma ka saari karnaa inaan ku wacyigelinaan ku tala jirnaa
qodobka kale ee siyaasiyiintiina qaar ka mid ay sheegeen wuxuu ahaa inaad magacowdaan carabaabtaan dadka maalgeliya ama maaragtay dhalinyarada u qora ururka al-shabaab maxaad ka wadeen qodobkaas runtii dad sympathetic ah oo ama ama ama ama niyadsamay badan u hayo howlahan argagixisada way dhici kartaa ama dhaqaale ku bixiyey haddii magac urur ay ku bixiyeen iyo magac shaksi ay ku bixiyeen in haddii la heli karo magacyadooda haddiiba la heli karo runtii oo dadka uu isku dhex nool yahay waa la og yahay soomaali yaa gobolka u badan ama nin ajnabi oo soomaali aan ahayn baaba dadkii soo dhexgeli kara haddii wixii khaladaad u socdo ama dhaqaale ku bixinayo qodobka isaga waxaan tilmaamaynaa in aanan laga gabanin oo la tilmaamo inaan dadka ku borin aan ku talagalnay
senator cabdiraxmaan cali xasan colow oo haarun macruuf u warramaya ayuu kaasi ahaa kana mida mas-uuliyiinta soomaalida ah ee gobolka waqooyi bari